wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka jubbaland ayaa magaalada kismaayo waxa ay ku qabatay shir ku saabsan wadatashiga iyo xaqiijinta barnaamijka adeeg daadejinta ee magaalada kismaayo agaasimaha waaxda maamulka iyo maaliyadda wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed ayaa faahfaahin ka bixiyey ujeedka shirkaani oo ay ka mid tahay madaxda degmada madax ka socota wasaaradda caafimaadka iyo madax ka socota wasaaradda waxbarashada shirkan maanta wuxuu daaraan doonaa wadatashi ku saabsan xog ururinta aanu sameynayna bishan march labada kun shan labaatanka taas oo daaranayd iskoolaadka iyo xarumaha caafimaadka ee babliga ah oo aan u rabnay maarata in loo sameeyo adeeg daadejin haddii alla idmo sanadkan labada kun shan labaatanka marka shirkani wuxuu focuska saari doonaa ama uu xoojin doonaa warbixintii kasoo baxday tiimka wasaaradda arrimaha gudaha kaas oo lagu soo bandhigay baahiyaha iyo maaragtay baahiyaha jira taa waana lagu laafaguri doonaa halkan shirkan isla shirkan waxaa lagu ansixin doonaa wixii aanu soo saarnay inuu sax ahaa iyo in kale kadibna gacantaag iyo wuxuu noqon doonaa xaqiijin waxaan si wada jira marka u xaqiijin doonaa baahiyaha jira ee aan anaguna soo qoray oo aan ka soo qoray health centerska iyo iskoolaadka babliga sidaan ii sheegay shirkan lagu qabtay magaalada kismaayo ayaa waxa uu daarnaa wadatashiga iyo xaqiijinta barnaamijka adeeg daadejinta ee magaalada kismaayo iyadoo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka jubbaland